Goobaha waxbarashada ee magaalada Beledweyne ayaa albaabada loo laabay kadib markii uu wabiga Shabeelle ku fatahay afarta xaafadood ee magaalada, isla markaana biyuhu ay galeen qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Beledweyne. Iskuulka hoose dhexe sare ee Cumar bin Khattab, oo ka mid ah iskuulada ugu waaweyn ee ku yaalla magaalada Beledweyne, ayaa saameyn weyn ku yeelatay fatahaadda uu saameeyay wabiga Shabeelle. Maamulaha guud ee iskuulka Cumar bin Khattab Xasan Maxamuud Xayo ayaa raadiyo Berrula uga warramay saameynta uu wabiga Shabeelle ku yeeshay goobaha waxbarashada Beledweyne.
haddii aan ka hadlo saameynta maxaa yeelay eh, iskuulkii hadda ma shaqaynayni maanta Ah, shalay abaarihii kow iyo tobanka markii xisadihii ugu dambeeyay aan bixinay oon kala tagnay waxaan qiyaasiinay eh, buundada agagaarkeeda maadaama uu ku yaallo iskuulka in ay saameyn nagu yeelan doonto waan qiyaasiinay laakiin saameyntaan intaan la ego degdegta ah maan qiyaasiinin waa nagu soo degdegtay alaabtii dhulka taallo eh, xafiisyadii waa sidii u camiran ayaan xali saq dhexe qayladhaan ay noo soo dhacday oo laleeyahay iskuulkii biyo waa soo galeen waardiyihii ayaana soo wacay war waa waray isku day badan oon samaynay waa noo suurogeli wayse iskuulka inaan biyihii ka celinno maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen barxadday ku soo bilowdeen kadibna fasalladay u gudbeen waa iska qiyaasi kartaa eh, waxyeellada ay ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la la egyahay ee soo galay meel ay kuraas taallo oo arday ay wax ku baranaysay derbiyada ay waxyeello u geysanayaan isku- eh, kuraastay waxyeello u geysanayaan buwaagta muqararaday waxyeello u geysanayaan abagii kale ee iskuulka uu lahay waxyeello u geysanayaan musqulihii ay duminayaan wax walba ay- ay- ay- ay- ay ay keeni karaan marka eh, cumuuman iskuulkii biyaha ka buuxa saacadan haddaan kula hadlayo waa buuxaa lugta lama gelin karo xafiisyadii iyo agabkii waxaan isku daynay inaan ka badbaadinno ee aan isku dul rasayno isku qaarkood biyihii yaa qaaday qaarkii kalena waa kolley ayagoo qoyanay un meesha yaallaan marka wallaahi waa dhibaatadaasaa jirto saameyntaas ay nagu yeesheen Waayahay, Ustaadii, marka loo eego dhanka waxbarashada, saameyn noocee ayay ku yeelatay ardayda iyo macallimiinta iskuulka Cumar bin Khattab?
saameyn waa ku yeelatay maxaa yeelay waxbarashadii way istaagtay waxbarashadii hadday istaagtana saameynka weyn ma jirto meeshii s- maanta oo talaado ah waxbarashadii imtixaanaadka yaa jiray oo soo dhowaa muraajacooyinkaa la bixinayay waxaan ku ballansanayn inaan macnaha haddii alla idmo eh, sabtiga soo socdo imtixaanka uu noo bilowdo oo saddex iyo tobanka eh, may ku beegan imtixaankii naqliga inuu noo bilowdo Eh, iyo shahaadigii asagana oo qoladan shahaadiga sideedaadka iyo foofoorka ah marka wallaahi waa nagu yeelisay maxaa yeelay waa la kala carar meesha waa lagu kala carar wax jooga male biyaha meeshii aa loogu kala cararay macallimiintii ninba goonigiisay eh, problemku ugu qabsaday gurigiisu ku qabsaday marka alxamdulilah wixii ilaah keena waa ku qanacsannahay marka saameyn waa yeelatay oo meel iskumaba oginba waa ku kala cararnay Ah, waxbarashada way istaagtay ardayda way kala carareen macallimiintii qof walba gurigeega colcolaad ugu timid asigana wuu cararay meel aan isku sheegno ma leh nin walbaba ishaada daboolaa ka dhacday marka saameyntaasay nagu yeelatay Waayahay, Ustaadii, maxaa baaq guud ah u diraysaa Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Hirshabeelle?
wallaahi baaq waxaan u dirayaa wasaaradda waa wasaaraddeenii waa wasaaraddii waxbarashada ee hirshabeelle mas-uuliyad ayadaa ka ah mas-uul ayadaa ka ah waxbarashadaas waxaan aada ugu baaq ugu dirayaa iskuulaadkaas biyaha ay saas u aanfeeyeen ay ku jiraan hadda saacaddan aan kula hadlayo ay ku jiraan kolley dhibaato intaas laag xadigeeda ay geysanayaan inay macnaha ay soo diraan eh, dad oo khubaro ah oo biyahaas fiiriyo indhe indheeyo waxbarashada saamiga ay ku yeelatine eh, ay ogaadaan kadibna waa wasaaraddeenii waxay ay wax ka qaban karaan ay wax nagala qabtaan kolley biyahan waa biyo waa iska marti way noqon doonaan wax unbay ku dheelayaan marka waxay ku dheeleen insha allahu tacaala wasaaraddeena waxaan ka rajaynaynaa iskuulaadka inay il naxariis leh kusoo fiiriyaan wasaaradda waxay mas-uul ka tahay iskuulaadka iyadaa mas-uul ka ah macallimiinta iyadaa mas-uul ka ah marka waxaan ka rajaynaynaa insha allah abagii agabkii iskuulka loogu shaqaynayo meesha ku baaba'ay kulley insha allahu tacaala wasaaradda inay qaybteeda ka qaadato iskuulaadka sidii dib ay ugu dayactiri lahaydna wasaaraddan ka rabnaa insha allah baaqaas aan u diraya